bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka idinkugu hayna waxaa kamid ah dacwad lagu doonayo inuu iscasilo madaxweyne ku-xigeenka dalka oo maxkamada la geeyey ganacsatada suuqa gaarisa oo codsanaya in xilliga doorashada amnigooda la sugo iyo madaxweynaha soomaaliya oo xalay shacabka u jeediyey khudbadu kaga hadlay xaalada dalka madaxda maamuladana ugu baaqay hirgelinta heshiiska doorashooyinka subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a qodobada wararkeega ugu waaweyn waa subaxnimo talaada ah taariikhdana waxay ku beegantahay kooiyo tobanka bisha koowaad ee janaayo labada kun iyo labaatan iyo labo qodobadaasi aa maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada waxaa maxkamadda milamaan ee magaalada nairobi loo gudbiyey dacwad uu shaqsiga lagu magacaabo kio tata oo ka mid ah shaqsiyaadka u ololeeya xuquuqul aadanaha iyo arrimaha bulshada ku doonayo inuu xafiis ka baneeyo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto mtata ayaa waxa uu dalbanaya in ruuto uu iscasilo kahor isreebreebka xisbiyada siyaasadeed ee la qabanayo kahor doorashada guud ee bisha sideedaad wuxuu hoosta ka xariiqay in sarkaal haya xil hogaan sida madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka barasaafka ismaamulka amaba ku-xigeenkiisa aan loo soo xulan karin musharaxa u taagan xilka madaxweynaha waa musharax isagu u taagan xil kamid a xilalka sarsare haddii uu keomtata maxkamadda uu ka dhaadhiciyo doodiisa waxaa madaxweyne ku-xigeenka wadanka iyo shaqaalaha kale ee dowladaba dantu ay ku khasbi doontaa inay iscasilaan ugu yaraan afar bilood ka hor xiliga ay dhacayso doorashada guud qaar ka mid ah dadka ku ganacsada suuqa suuq mugdi ee magaalada gaarisa ayaa waxa ay dowladda ugu baaqeen in ay ka hortagto wax kasta oo saameyn kara ganacsigooda marka la gaaro doorashada guud ee sagaalka bisha sideedaad sanadkan aan ku guda jirno bishaar axmed dhaqane ayaa faahfaahinaya
qaar ka mid a dadka ku ganacsada suuqa weyn ee suuqmugdi ee magaalada gaarisa ayaa maanta sheegeen in xilli weliba oo doorashada ay soo dhowaato cabsidooda ugu badan ay qabaan ay tahay in ay ka baqayaan in suuqa laga gubo sidii dhacday doorashadii waddanka ka qabsoontay sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii ganacsatadan oo maanta la hadlay warbaahinta star ayaa ku baaqeen in aan suuqa laga gubin xilliga doorashada waxaan kacabanaynaa oo markasta oo kacabanayna ku socodcelinaynaa mar kasta markii kaambeyn oo dhaco suuqa waa la gubaa taasna maxaa waa xoolo badan ayaa naga gubto sidii hadda meeshaan daahiyadan camal waxaan daahiye wax la qaadi kara ma aha waxaan daahiye wax la qaadi kara ma aha sanadkii hore xoolo badan baa naga gubtay wax wax nagu soo celina ma laha hadda shantaan sano intay soo shaqeyn soo shaqeyn haddana waxaan daahiye haddana haddana haddana aan ganacsigana haddana aan sameynay haddana waxaan ka cabsi qabnaa in nalaga gubo waayo habeenkii minaa meesha lagu xiro masoo loogu imaado oo gubatay doorasho markii la gaarabo suuq waan laga guba maxaa la dhahaa shan sano ka dambaba shanta sano doorasho markii la gaarabo shanta sano dhammaatabo suuq waa la gubaa wax gubo ma naqaano waxaan rabnaa inay dowladda inay nabadeena ee ilaaliso dhallinyaraan nahay annaga waxba kale ma haysano dad shaqaystaan nahay doorasho waa imaani wayna tegi dadki dadki dad walaal waay walaalaan nahay kuuraha nin kasta jeebkiisa asagay ku jirtaa ninkuu siinaya ninkuu ilaahay wacalfaninlee qaadani ya ama hebel ha qaata ama qof kale ha qaata ama qof kasta qaata dadka waa isku wada mid waqti wuu imaani wuuna tegi shanta sana hadda way dhammaatay shan kalaa imaani shantana hadda waa la joogaa soo nabadda inaan ku dadaalnaan rabnaa dadka walaalo waa dad islaam baan nahay nabadda ha lagu dadaalo nabadda waa shay qaali suuqayna aan ku dhex noolnahay waa horta waan ku nabad qadnaa suuqa wax dhib lama jiro midda kaloo jirtana waxay tahay anaga hal shay baa hadda dhib nugu ah dhibkan aan qabna waxay tahay hadda markii doorashooyin ay dhacaan oo kale magaaladan suuq baa la gubaa iyo suuqa laga kala cararaa iyo halakala guuri iyo wax noocyadaas hadalla noocaasa hadda magaaladii ku yaro jirjira maadaama dhibka aan qabnaa waxaa ka mid ah annaga maalinkii sanadkii hore doorashadii hore magaaladan dhan laaytyaana looga xiray magaaladoo dhan waxaa laga dhigay suuq mugdi habeen iyo maalin isku midaa laga dhigay waa wada laayt dab baa yimid nalalkii dhan way naga gubteen hadda wax noo xiray oo noo soo celiyey ma laha hadda mugdigaan dhex taagannahay maadaama hadda mugdigeena aan dhib aan ku qabin aan iska dhex taagannahay haddana waxaan rabaan lahay inta yaroo noo dhiman in laaga dhammaystirinoo meeshaani aan iskaga adkaysano marka dadka aan dooranno doorashada ee dhacda wax walba ee dhacaan suuq waa la guwaa marka dadka waxaan u sheegayaa dad waxaanahay iska shaqaysanayaan ilmahooda biilinayaan reerkooda biilinayaan marka biliis aan biliis doorashada markay bilaabato suuq mugdi badana waa la guwaa mar walba waa la guwaa hal mar maahan laba mar maahan saddex mar maahan waa taamkii afaraad sidoo kale dowladda ayay ugu baaqeen in ammaanka hantidooda ay sugto marka doorashada la guda galo ciidamo ilaaliya suuqana la keeno kenya uu hogaaminahayo security internal security dr fren matianga isagana waxaan leenahay he must must deploy a good security inuu soo bandhigo oo meeshan la keeno so that annaga si loo protect gareeyo the property and the life of the people of this country waa right aan ku leenahay it is in the constitution marka waxaan baaqa xooganaan dirayna ay tahay hantida mar walba gubanaysa ummadda soomaaliyeed leh in laga baaqsado marka dowladda waxaa ka codsanaynaa inay ammaanka oo si fiican ee noogu sugto ammaanka oo suuqa suuq mugdi as ayaa dowladda ka codsanaynaa doorashada markay ay ka dhiman tahay wakhti yar ee ka dhiman tahay security-ga in la adkeeyo waayo information fara badan too ka hor hadda ka markay ahayd informationka waa hayna annaga laakiin dowladdii ma imaanin dowladdii waxay dhahday ayagaa mashquuleenba waxaan rabnaa in hadda dowladda inay ciidan fara badan ee keento suuqyaha la ilaaliyo dabaqyaha la kala ilaaliyo xoolaha dadka bini'aadanka in la ilaaliyo waayo hantidooda in la ilaaliyo haddana waxaan rabaan lahay inta yaroo noo dhiman in laaga dhammaystirinoo meeshani aan iskaga adkaysano securitiga dhinaciisana looga adkeeyo hadda culayska ugu badan oo walbahaarka nagu haayo waa midaas si kastaba ha ahaatee doorashadii dalka ka dhacday sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii ayaa suuqan la gubay iyadoona ilaa iyo haatan aan la ogeyn cid si rasmi a uga dambeysay gubitaanka suuqa bishaar axmed dhaqane warbaahinta star garisa
gudoomiyaha guddiga nabadgelyada ee deegaanka dhadhaab cismaan cabdi ibraahim ayaa u tacsiidiyey qoysaskii ay ka baxeen afar askari oo kamid a ciidamada booliiska ee kaydka kuwaasi oo shalay lagu dilay weerar ka dhacay inta u dhaxaysa tuulada kulan iyo waa magaalada libooya ee deegaanka dhadhaab waxaa dhanka kalena shacabka iyo laamaha ammaankaba oo ugu baaqay inay feejignaan dheeraada muujiyaan gudoomiyaha ayaa dadweynaha ku booriyey inay isdejiyaan ciidamada booliiskana fursad ay u siiyaan sidii ay kusoo gebagabeyn lahaayeen baaritaanka socda ee la xiriira dhacdada weerarkaasi
waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo dil lama filaan ahoo bool xun oo shalay ka dhacay deegaanka libooyo meel u dhaxayso tuulada la yidhaaha kulan iyo libooyo oy ku naf waayeen afar nin oo ciidamada nabadgelyada ka tirsan qubkii dowladdana lala tegey ninna uu dhaawac u yahay arrintaasaa rabaa inaan ka tacsiyeeyo oon uga tacsiyeeyo dadka badan ee kala duduwan ee maqlahayo waxaan u leeyahay mawlidow nimanka waa niman muslin ah waana niman soomaali ah waxayna la shaqaynhayeen dowladda iyo guddiyaalka nabadgelyada ahen aniga ka mid ka ahay dad markaa nabadda ka soo horjeedo ayaa dilay marka ninka islaam ahoo dhan arrin taabanaysa weeyey arrintaasaan dadka ehelka ahaa iyo islaamka uga tacsiyeyni dadka ay naxdintaa huusayso ama arrintaa ay ku dhacdayna waxaan uga tacsiyeyn oon leeyahay ilaahay ooftooda ha idiin soo cubo ilaahay jannada ha ka waraabiyo digniinna waan siin dadkaas waxaan leeyahay tillaabo aanan xog ogaal ahayn oo arrintaa lagaga jawaabahayo yaanan marna la qaadin deganaansho ha la sameeyo dowladda kenya oo baaritaanka ku dheeraysan nabadda sida loo sugana aqoon dheer u leh yaa arrinta gacanta ku haysa laamanka ammaanka ee kenyana taaka arrintaa nin walba wugu dhegtaagahayaa dadkii ka dambeeyeyna waa la heli doonaa marka madaxweynaha shicbiga ee deganaan inay sameeyaan oo ay samaraan samarka waa lagu barkoobaaye arrintaasaan tacsiyadaasaan dirahaya inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun intaasaan adeer ku hadlay
dambibaarayaal ka socda waaxda d c i-da ayaa gacanta ku dhigay sagaashan iyo kow qof oo dalka etoobiya u dhashay kuwaasi oo laga soo qabtay guri ku yaala aagga milimani ee ka tirsan deegaanka kitangela ee ismaamul goboleedka kajiadho sida booliiska laga soo xigtay baaritaanada horudhaca ah ayaa waxay muujinayaan in sagaashan iyo kowga qof afar iyo afartan ka mida ay dhalinyaro yihiin kuwaasi oo baabuur gaar ah lagu soo qaaday wararka ayaa intaasi ku daraya in koox muqalisiin ah ay doonayeen in ay wadan kale oo si qarsoodi ah ugu sii gudbiyaan howlgal qorshaysan oo ka dhan ah muhaajiriinta sharci darrada ah ee la rumaysan yahay in dalka lasoo geliyo ayay ciidamada ammaanka waxa ay ku qabteen kowiyo sagaashankaas qof sida lagu sheegay bayaan waaxda dambi baarista ee dalka kasoo baxay waaxda d c i da ayaa sheegtay in ay saro usii qaadayso baaritaanada kiisaska noocan ah si looga hortago soo galootiga dalka kusoo qulqulaya sidoo kalena loo curyaamiyo howlaha tahriibinta dadka iyo sidoo kale soo qabashada kuwa dembiilayaasha ah ee falalkan ku howlan eedeysanayaasha ayaa lagu xiray saldhigyo kala duwan si loo weydiiyo su-aalo iyada oo loo marayo habraacyada dhanka sharciga ah
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo xalay jeediyey khudbad ku saabsan xaalada guud ee dalka iyo doorashooyinka ayaa waxa uu madaxda maamul goboleedyada ku adkeeyey hirgelinta jadwalka doorashada ay isla gaareen madaxweynaha oo ka warbixiyey guulaha la taaban karo ee lagu xaqiijiyey dib u dhiska ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa ku bogaadiyey sida nafurnimada leh oo ay u difaacayaan dalka iyo halgankooda ka dhanka la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada
midnimada iyo wadajirka shacabka soomaaliyeed waxa ay fure u yihiin jiritaankeenna iyo awooddeenna qarannimo taasi waxaa doorka ugu weyn ku leh dhallinyaradeenna oo ah aqlabiyadda ummadda soomaaliyeed baraarugga dhallinyarada soomaaliyeed ee dhanka horumarka iyo dowladnimada waa midka nagu dhiirigeliyey inaan ku aaminno hoggaaminta hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo inay kaalin mug leh ku yeeshaan dowlad dhisidda nabadeynta iyo ilaalinta danta guud waxaan idinku boorinayaa inaad dadaalkiinna sii joogtaysaan kana fogaataan wax kasta oo caqabad ku noqon kara higsiga shacabka soomaaliyeed iyo mustaqbalka dalkeenna marxaladdan xasaasiga ah aan uga gudubno midnimo wadatashi iyo waxwadaqabsi walaalayaal dagaalka uu dalkeenna kula jiro argagixisada waxaa udubdhexaad u ah dhismaha ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed oo u taagan halganka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ah ama arxanlaawayaasha ah ee caadaystay daadinta dhiigga shacabka soomaaliyeed iyo burburinta hantidooda anigoo taas ka duulaya waxaan dhexda aan u xidhannay dibudhiska ciidamadeenna oo ku shaqaynaya duruufo adag oo dhan kasta ah waxaan xoogga saarnay inaan diyaarinno hannaanka dhismaha ciidamada qalabka sida tayeenta tababarkooda iyo casriyeynta nidaamka maaliyadeed ee ilaalinta ama lagu ilaaliyo xuquuqdooda dadaaladaas iyo qorshayaashaas aan hirgelinay waxay horseedeen in maanta ciidamadeenna geesiyaasha ah ay awood u leeyihiin hanashada amniga dalka uuna gabagaba marayo qorshihii ay kagala wareegi lahaayeen amniga dalka ciidamada amisom oo u huray naftooda garabstaagga dowladnimada soomaaliyeed
madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay islamarkaana uu ka warbixiyey hanaanka siyaasadeed ee arrimaha dibadda soomaaliya oo ku dhisan waxwadaqaybsi iyo is-ixtiraam dalalka caalamka ilaalinta sharafka iyo madax banaanida dalka taasi oo horseeday in soomaaliya si mug leh ay kaga dhex muuqato fagaarayaasha caalamiga ah shacabka soomaaliyeed ee sharafta leh siyaasaddeenna arrimaha dibadda waxaan ku dhisnay wax wada qabsi is-ixtiraam dalalka caalamka ah iyo ilaalinta sharafka iyo madax banaanida dalkeenna marnaba maynan aqbalin in arrimaheenna gudaha uu shisheeye soo fargeliyo annagoo ka dhowrsannay tallaabo kasta oo hoos u dhigi karta ama u dhigaysa qabka iyo qarannimada soomaaliyeed marnaba maynan aqbalin in duruufaha nagu xeeran awgood nalooga faa'iidaysto oo la isku dayo in go'aamadeenna gacanteenna lagala baxo siyaasadda gobonnimada ah ee arrimaha dibadda ee aan qaadannay waxay horseeday in markii labaad soomaaliya loo doorto afar sano gudaheeda xubinimada golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay waxaa sidoo kale madaxweyne ku-xigeen aanu ka noqonnay golaha loo dhan yahay ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa annaga oo haatan u sharaxan xubinnimada golaha amniga ee midooda afrika oo ay doorashadiisu dhacayso dhowaan sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya waxay u diyaar garowday musharaxnimadeeda ka mid noqoshada dalalka aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee loo yaqaano security councilka oo ay noogu dambaysay muddo konton sano ka hor
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo dhoweeyey qodobadii kasoo baxay shirkii golaha wadatashiga isagoo ku booriyey shacabka soomaaliyeed in midnimada iyo wadajirka ay furo u yihiin jiritaanka iyo awoodda qarannimo waxa uu xusay doorka dhallinyarada soomaaliyeed ee ku aadan arrimaha midnimada dowladnimada iyo difaaca dalkooda hooyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale waxa uu khudbadiisa kaga hadlay islamarkaana uu hay-adaha dowladda iyo mas-uuliyiinta ku booriyey inay ka dheeraadaan wax kasta oo falalka musuq maasuqa ah la xiriira
madasha wadatashiga qaranka waxa ay mas-uul ka tahay hirgelinta doorashooyinka si waafaqsan dhammaan heshiisyada aan horey usoo sheegay oo saldhig sharciyeed u ah una fududeynaya sidii ay u dhammaystiri lahaayeen doorashooyin daahfuran oo ka turjumaya himilada shacabka soomaaliyeed sidaas awgeed waxaan ku adkeynayaa madaxda madasha wadatashiga inay ka dhabeeyaan fulinta qodobada ku xusan warmutiidkooda ayna hirgeliyaan jadwalka doorashada oo ay isla qaateen oo si cad u qeexaya muddada lagu dhammaystirayo doorashooyinka dalka mudanayaal iyo marwooyin shacabka soomaaliyeed ma xamili karaan isqabqabsi siyaasadeed iyo cagajiid lagu sameeyo hannaanka doorashada waxaan alle ka baryaynaa inuu doorashadan noogu dhammeeyo jawi nabdoon naguna hago dhabbaha horumarka iyo baraaraha
ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka mexico ayaa shaaciyey in markii labaad uu haleelay cudurka covid nteen qoraal uu soo dhigay barta twitter-ka ayuu hogaamiyaha wadankaasi ku sheegay inuu isku arkay istaamo aan ahayn kuwa daran hase ahaatee meel gaara isku gooni yeelay madaxweynaha ayaa waxa uu xusay in inta uu ka caafimaadayo waajibaadkiisa shaqo u gudan doono isagoo adeegsanaya qaabka fogaan aragga ee lagu wada xiriiro wasiirka arrimaha dibadda ee waa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee mexico ayaa madaxweynaha ku mateli doona shirarka jaraa-id ee uu qaban jiray gelinka hore iyo munaasabadaha sidoo kale ee la xiriira kuwa dadweynaha